دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid a faah-faahin ayaa ka soo baxaysa weerar duqeyn ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen burundeeska heesta deegaanka biyacadde ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada xisbada ee walaayada baay ayaa howlgal ku soo saaray raashin iyo daawooyin dhacay kuwaasoo ugu dambayntii meel fagaaro ah lagu gubay ku dhowaad labaatan askari oo itoobiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiinta al-shabaab ay kula beegsadeen gobolka bakool faah-faahinan dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro ka dhacay gobolka jubbada hoose oo maamulka jubbaland looga dilay sagaal askari tiro kalena looga dhaawacay ciidamo ka tirsan maamulka somalilan ayaa ku naf waayey shil gaari oo ka dhacay magaalada caynaba ee gobolka sool mid ka mid a daahfurayaashii weerarkii ceelbaraf ayaa jeediyey hadallo saamayn leh oo ku wajahan shisheeyaha iyo dadka muslimiinta ah haweenka ku dhaqan degmada saakow ee walaayada jubbooyinka ayaa si isku mida u bogaadiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka ceelbaraf hal ruux ayaa lagu dilay saddex kalena waa lagu dhaawacay weerar toogasho ah oo ka dhacay koonfur bari dalka faransiiska دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
سوف أمضي للجهاد للأعادي بالزناد منهم كل بنان ضاربا بالسيف عادي idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxay idin soo gudbinaysaa magaaladan sanadkii laba kun iyo labaiyo tobankii ayaa waxaa qabsaday ciidamada etoobiya laakiin muddo kadib ayay ka baxeen mar kale ayay dib ugu soo duuleen sanadkii laba kun afar iyo tobankii laba kun toddobaiyo toban ayayna cagaha wax ka dayeen markii xaajadu ay ku adkaatay waxaan ku noolnahay amni iyo wanaag iyo khayr iyo shareecada ilaahay oo si wanaagsan u oogan waxaa ku kororsan oo ku kororay baa waxaan degannahay afar sano iyo bilo intaas aan degannahay aqoonta diiniga ee nooga korortay dhaqaalaha nooga kordhay dhismada nooga korortay waxaa ku kordhay khayr iyo wanaaga ku kordhay marka waxaad helaysaa nin shaqaalaha oo dhahay wardhishaniya rabaa inaan ka shaqeeyo wuxuu la sheekaysanayaa wiilasha kaleoo shaqaalaha inta mushaaraadka ay qaataan wiilasha xeryaha joogo laba mushaar ayay qaataan mushaar oo bil kasta ah way qaataan waxay kaloo ay qaataan commission ay malabka ku leeyihiin ay ku xisaabtamayaan fasalkan wixii soo baxo intaasuu jirgaanaan leysa intaasuu commission uu leeyahay marka ninkan dhaqaalahaas waa aruursanaa sanadkiina wuxuu helayaa dhaqaale isku xidhan oo sheernimo uu ku helay bishana wuxuu qaadanayaa lacag markaasaa deegaankii iyo dhallinyaradii kulli maalinba mid cusubaa kuu imaanaya oo shaqaale raadinaya waa barnaamij gaar ah aynu ka diyaarinay degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud barnaamijkan oo ka kooban dhowr qaybood ayaa waxa uu bilaaban doonaa habeenka axadda wuxuuna soo geli doonaa siddeed iyo barka habeen walba rogaal celiskiisuna waa saddex saac iyo bar subaxnimo insha allah جهزوا نحدي فإني لا أبالي بالسواد من يعش لله يمضي باذلا كل العتاد ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran faah-faahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar duqeyn ah oo ay ciidamada mujaahidiintu ku garaaceen burundeeska heesta deegaanka biyacadde ee gobolka shabeellaha dhexe inta la xaqiijiyey duqayntan ayaa ciidamada burundi waxaa looga dilay ilaa lix askari halka looga dhaawacay afar kale intaas kadib ciidamada burundi ayaa madaafiic ku garaacay dadka deegaanka waxaana duqaynta ay sida baraarka ah ugu garaaceen dadka muslimiinta ah ka soo gaaray khasaarooyin kala duwan duqayntan ay burundeesku ku garaaceen dadka deegaanka waxaa ku dhintay laba qofood oo isku qoys ah ciidamada xisbada ee walaayada baay ayaa howlgal ku soo saaray raashin iyo daawooyin dhacay kuwaasoo ugu dambayntii meel fagaaro ah lagu gubay maxamed ciise ayaa ka warramaya degmada boolafulaay ee wilaayada islaamiga ah ee baay howlgallo ay sameeyeen ciidamada xisbada oo ka howlgalay wilaayada ayaa waxay sameeyeen baaritaano ku aadan waxyaabaha dhacay waxaana ka mid ah waxyaabaha dhacay ee howlgalka lagu qabtay raashiin iyo daawooyin haddaba qaar ka mid ah guddiga ganacsatada ayaa halkaasi ka hadlay waxyaalo fara badan iyo meelilah ka bandhigi ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka mahadsan walaalihii oon istaagan hay-atu alamru bilmacruuf wanahy an ilmunkar jazaakum allahu khayr iyo lena gaar ahaan maamulka degmada buulafulay usuna jazaakum allahu khayr lena ilaahay ku mahadsan dadkeen kahi ilaahay baa mahad iska le mahad u lahaan kooba korna maydheeraayu wilaayada baay muxaafadada gaar ahaan ee xisbiga ee ka dadaalay inii laha aruuriye ah sida cabitaanka dhiyey dayaanad hadda la sheegay iyo badnada ee iga dabageey fiimtadii dhiidi iyo kareemka cilaanka dhii shaambada iyo daawooyinka kale afhayeenka golaha nuqubada ee wilaayada islaamiga hebbaay suldaan cabdulqaadir sheekh cabdicasiis daadey ayaa isna halkaasi ka hadlay
tan kale mayba anka baaqane runtii ganacsatada guud ahaan khaasatan walaayada islaamiga baay gaar ahaan hata meelo unu roogna fulaay mayba anka baaqane in xoolasho ilaaladan waxyaabo dhi inka khasaarine soo khasaariyon hanindeerne waa dad muslimiin ah ganacsatada muslimiintu marka meelan ku talagalay ini jihaadka xoolasho laga taageer xoolahii noocaas haayagna ma ogol muslimiinta raadamaka ee iniyo ku khasaaran marka mayba anka baaqane ini barnaamijkaas ku taxdaran oo yacni waldhi xoolasho hanka gadna insha allah wabilahi towfiiq xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goobaha ay ka taliso bulshada ku dhaqan waxay u ilaalisaa diintooda iyo badqabkooda ku dhowaad labaatan askari oo itoobiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro ay mujaahidiintu kula beegsadeen gobolka bakool faahfaahin dheeraadana waxaa laga helayaa weerar ka dhacay jubbada hoose kaas oo lagu dilay ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland tiro kalena lagu dhaawacay faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa kamiin iyo qaraxyo laba maalin ka hor ciidamada xabashida ethoobiya lagula eegtay deegaanka yeed oo soddon kilomitir u jira degmada xudur ee gobolka bakool rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waddada u galay ciidamadan etoobiyaanka ah waxaana soo gaaray khasaarooyin kala duwan inta la xaqiijiyey waxaa kamiinka iyo weerarada ethoobiyaanka looga dilay ilaa sagaal askari kuwaas oo dhammaantood ka tirsan askarta xabashida ethoobiya sidoo kalena wuxuu dhaawac soo gaaray lix kale diyaarad helikabtar ah ayaa shalay ka qaaday degmada xudur meydadka etoobiyaanka iyo sidoo kale kuwa dhaawacyada qaba ciidamada etoobiyaanka ah oo gobolladaas dhaqdhaqaaqiya ka waday maalmihii lasoo dhaafay ayaa la kulmay khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaas oo ay kala kulmeen cutubyo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay dagaal shalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxaana askarta dowladda federaalka looga dilay ilaa toddoba askari sidoo kalena wuxuu dhaawac soo gaaray sagaal askari oo kale ciidamadan oo maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqi ka waday duleedka magaalada kismaayo ayaa waxay la kulmeen jab xooggan kadib markii ay weeraro kala hor tageen rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka saldhigga la beegsaday ayaa wuxuu ku yaalaa degmada jannaale weli faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay weerarkan waxaa sii xoogaysanaya ama sii kordhaya weerarada kala duwan ee ay fulinayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ka dhan ah shisheeyaha ku soo duulay soomaaliya iyo sidoo kale maamulada uu dalka ka dhisay ciidamo ka tirsan maamulka somalilan ayaa ku naf waayay shil gaari oo ka dhacay magaalada caynaba ee gobolka sool mar kale waxaa ka warramaya maxamed ciise wararka ka imaanaya deegaanada uu ka aramiyo maamulka somalilan ayaa ku waramaya in shil gaari ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ciidamo ka tirsan maamulkaas uu ka dhacay caynaba ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada booliiska maamulka somalilan ayaa ku dhintay toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen shilkan ka dhacay magaalada caynaba shilka ayaa yimid kadib markii gaari cabdibile ah oo ay saarnaayeen ciidankan uu kula rogmaday gudaha magaalada taas oo sababtay dhimashada iyo dhaawaca askartan waxaana burbur xoogeen soo gaaray gaarigii ay saarnaayeen wararka ayaa tilmaamaya in toddobada askari uu dhaawacood yahay mid culus islamarkaana la dhigay isbitaalada ku yaala magaalada si loola tacaalo xaaladooda caafimaad goor dambe ayaa waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa taraafikada ee maamulka somalilan kuwaasoo goobta ka qaaday meydadka iyo dhaawacyada askartan ka tirsan booliska maamulkaas marar badan ciidamo ka tirsan kuwa somalilan ayaa sidan oo kale dhimashoyo dhaawac ugu noqday shilaal gaari taasoo ugu wacan waddooyinka oo burbursan iyo darawallada oo si xawli ah u kaxeeya gawaarida mid ka mid a raggii daahfura weerarkii ceelbaraf ayaa jeediyey hadalla saameyn leh oo ku wajahan shisheeyaha iyo dadka muslimiinta ah maxamed daahir ayaa ka warramaya magaala xaafadilinka sowmeybwa yarow magaa mujaahidiinta jafadeenka saan jacfar ka maktabkan inkasowna waa shamsudiin meelaanka dhaladin mayba meeliin taareed odegaas degmada saakow mayba kusii ahaa oo birkaan yarow al ansaari oo loo yaqaanay jacfar ku dhashay magaalada sa'kow ayaa ka mid ahaa raggii fuliyey camaliyadii nafhurnimo ee daahfurka u noqotay weerar lagu laayay ciidamada burundi kaas oo toddobaad ka hor ka dhacay deegaanka ceelbaraf oo ka tirsan shabeellaha dhexe waraysi laga qaaday ka hor inta uusan u dhaqaaqin camaliyadda ayuu dhinacyo badan kula hadlay isagoo soo qaadanaya aayado ka mid ah qur'aanka kariimka ayuu fariin u diray dhallinyarada jihaadka ka maqan dhalinyarada oo jihaadka ku fadhiyd ilaahay subxaana watacaala ku absada jihaadka ee hambooy jihaadka waa nolosha adduunyaa ka jirta jihaadka intii hambaan jihaadka maybwaa intii ilaahay subxaana watacaala laka aawid waay gaaladana haan iyo raayada humood iyo wedan oo alanka intii laku baabiyo oo jihaadka intii laka intoy waay يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين ciidamada mujaahidiinta ayuu ku booriyey in ay ku sabraan jihaadka lana sabraan soo duulayaasha فأنت مجاهدين دروا ميبا مجاهدين صبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون جهاد ايك صبري ميبا جفدو روغدن مالن والب ادو هورتاغنتين ميبا ولا سنت سن صبرتن واي إله سبحانه وتعالى أجركم من داو إله أجر سنوسيه درمانيد إيو ولا قاجد إي دهنتي إي ولا سيك صبر إله سبحانه وتعالى سنك أجر سيه yarow waxa uu la dardaarmay waalidkiisa kelmadan mayban dardaarmay hooyayinkay ay mayba lahaa iyo halka oo dhalinyarada mayba barbaarisay jihaad iyo halka kan aan haddoo yar inta aan jihaadka garan inta jihaadka aan kufadheen dad tarbi mayba aan hadda haddii aan bahi dheegdan mayba aan ilaahi subxaana watacaala wadadii laga saaka bahi mayba walaalay haan wiinkana oo jihaadka jaran mayba ilaahay ku obsaso jihaadkaas ay lagu fadheenay dhalinyaradana diinta ay ka barbaariyoy dhalinyaradana diinta ay ka barbaariyay mayba ilaahi subxaana watacaala yaa waajibka waali ciidamada burundi ee jooga shabeellaha dhexe ayuu la hadlay xilli uu ka mid ahaa raggii naftooda bixiyey ee wacdaraha u dhigay dhiiggana ka daadiyey askarta burundi ee xooga ku joogay ceelbaraf warindeyska ojuweela dhax ka soo may balaha ilaahi subxaana watacaala antau bisheen inti laasin deerin inti ilaahi subxaana watacaala antau bisheen haysan ilaahi subxaana watacaala jahanami sinka adaa insha allahu tacaala oo nin mayba lafaagan dhiigan iyo dhacankan yaa ilaahi subxaana watacaala sinka adaa u doon oo nin janna sinkiraysan isina mayba jahanamo ilaahi subxaana watacaala sinkaada u doon ebo wadankiisan hakaduulen wadan soomaali waaye muqdisho hakaduulen wadankan wadan soomaali wadan oo shareecada islaamka laga hukumo waaye daaquud iyo malku hukumi doono insha allahu tacaala mayba ni haddii wadankiisan hakaduulen wadankan mayba walsingu saari doon insha allahu tacaala maka jiri doontan wadankan walsingu saari doon dad rig oo geerida jecel yaa sinhaa ilaahi subxaana watacaala rijaal oo idinka waanan aragne waana ilaahi subxaana watacaala sinko jaha doon dadkaasay mayba lafaa lafaajo dhiiga dhacaan iyo mayba ilaahi subxaana watacaala sinka adaa doon jahanamin hooyda doontaan insha allah shacabka burundi ayuu ugu goodiyey in dhimasho iyo dhaawac ay wiilashooda ka dhaxli doonaan duulaankooda soomaaliya shacabka burundi mayba inta faringan ku daray shacabka burundi maanta ilmooyingaan hogaamiden ilaahay subxaana watacaala ma lafaagan dhiigan dhaankan sinka adaa doon macnaa mayba hilibkiin iyo lafooyinka iyo banaanka jiidi doonaan insha allahu tacaala si kastaba ha ahaatee dagaalkii ceelbaraf oo hadda laga joogo muddo toddobaad ah ayaa lagu laayay in ka badan boqol iyo toddobaatan askari oo ka tirsan ciidamada burundi haweenka ku dhaqan degmada saakaw ee walayada jubbooyinka ayaa si isku mida u bogaadiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka warramaya maxamed muudey axmed abu muslim haweenkan oo isugu yimid mid ka mid ah xarumaha waxbarashada ayaa si diiran u soo dhoweeyey weerarkii ceelbaraf waxay cabireen sida ay tahay farxaddooda ku aadan wixii ka dhacay askartii burundi waxaan ku soo dhoweynaynaa meeshaan dhacdadii ka dhacday ceelbaraf oo gaalada burundiga lagu laayey naba ah gabadha muslimiina oo aad ugu faraxsan waan aaminsannahay insha allah inaan wax ku leenahay waxay ka yimaadaan karaan ilaa qalbigaan kala jirnaa waan ku faraxsannahay waxaan awood haysanana insha allah waan ku bixinaynaa xoog iyo xoolo intaan haysana insha allah maanta ceelbaraf dhibkay ku hayeen marka idaacaddu ka hadlaysay walaahi waan yaabay islaan weyn oo da ay kufsadeen filmaan ay maxay tahay faafiyeen oo ay dadka islaamka ku faafiyeen damcayn diinta kaga saaraan dhalinyarta oo ay damcayn inay maxay tahay diinta kaga saaraan aad dhib aad u badanba ay ku hayeen ceelbaraf haweenka ayaa sidoo kale soo dhoweeyey maxaabiista ciidanka burundi ee soo gashay gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa naloo sheegay kuwa noolnool inuu nolosha lagu hayo wallaahi waxaan rabi lahayn hadda maadaama abaartii laga baxay oo beerihii cawskii iyo muxuu ahay xasharaadkii uu ka baxay ina adooma lagu falo lagu falo ayaga dhanba lagu shaqeeyo yaan rabi lahayn beero oo muxuu ahay ah ii sheegeen oo nalo muxuu gabdhaha weliba waxay leeyihiin xoogaa annaga mashquulka annagi baa badane beerana waan tatabcannay ina muxuu ahay beeraha wax nala falo oo nala falo in naloo keeno si aan bal addoon baa muxuu lagu shaqaystaayo maqli jirnay si cayaan aan u aragno yaan maaragtaaye yaan rabnaa oo nala soo gaarsiiya toddobaadkii hore ayay ahayd markii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku durduriyeen ciidanka burundi kana dileen in ka badan boqol iyo toddobaatan iyo saddex askari warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan hal ruux ayaa lagu dilay saddex kalena waa lagu dhaawacay weerar toogasho ah oo ka dhacay koonfurbar ee dalka faransiiska wararka ka imaanaya dalkan faransiiska ayaa ku waramaya in weerar toogasho ah oo geystay khasaare nafeed oo ka dhacay magaalada lyon ee dhacda koonfur bari waddankaas sida ay ku warantay warbaahinta faransiiska oo soo xiganaysa ila ka tirsan booliiska dalkaas koox hubaysan oo wadatay gaari ayaa rasaas ku faray gaari nuuca raaxada ah oo ay la socdeen afar ruux taas oo sababtay in dhammaan dadkii gaariga la beegsada saarnaa ay noqdaan dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan ku dhintay darawalkii gaariga la rasaaseeyey oo sida la sheegay u dhashay dalka aljeeriya halka ay ku dhaawacmeen saddex kale oo mid ka mid a ay xaaladiisu halis tahay duqa magaalada liyon oo ah halka uu falkan ka dhacay ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay baadigoob ugu jiraan kooxihii ka dambeeyey weerarka kuwaasoo goobta ka baxsaday toogashada kadib dalalka reer galbeedka gaar ahaan waddanka faransiiska waxaa ku badan weerarada toogashooyinka ah kuwaasoo geysta khasaarooyin kala duwan waxaana dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay weerar ka dhacay gudaha kiniisad ku taalla magaalada nice ee koonfurta dalkaas lagu dilay nin baadari ah kaas oo ka tirsanaa madhabka kaatooliga halka lagu dhaawacay haweenay ka mid ahayd shaqaalaha kiniisadda warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligaa waa naga intaa